gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada dhuusamareeb ahna kusimaha gudoomiyaha degmada cabdisamed salaad aadan oo ay wehliyaan xubno kale oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa ka qeyb galay xaflad lagu dhagax dhigaya ceelbiyood ay shirkada dhaqankaaba ka qodayso deegaanka bidhaandheere ee hoostaga magaalada dhuusamareeb munaasabadan waxaa sidoo kale ka qeyb galay qaar kamid ah wasiirada galmudug xubno ka tirsan maamulka degmada oo ugu horeeyo xogayaha maamulka dowlada hoose ee magaalada dhuusamareeb odayaasha dhaqanka dhalinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caasimada gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan iyo xogayaha degmada cabdisalaan caabi aadan oo hadallo kooban goobta ka jeediyey ayaa si weyn u ammaanay dadaalka shirkadan ay ka wado deegaanka iyaga oo ku dhiirigeliyay shirkadaha kale iyo dhalinyarada hal abuur kale inay maalgashtaan deegaanadooda
maanta inay meeshaan ceelbiyood ay dadka deegaankan uga faa'iideynayaan wax soo saarkoodana ay ku soo saarayaan inay meeshan laga dhex dhigaa maanta waa ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan sheego dadka qabiilka markii la joogo wax waa hallaabi karaan qof shaksiya wax waa geysan karaa si wax waa noqon karaan laakiin waxaa loo baahan yahay sidii sharafta laheyd oo karaamada laheyd oo dadnimada laheyd oo walaalnimada laheyd oo quruxda badneed ee looga daba tegay ee gabadhaa walaasheena dhawaqeedii dunida gaaray loogu bedelay dhawaqii foolxumaayo meeshaan ka yeeray mid qurux badan galmudug gudoomiyaha gobolka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan muhiimka ah maanta waxaan joognaa deegaanka bidhaandheere oo aan ka dhex dhigayno ceelbiyuudkan ay keentay shirkadda dhaqankaaba runtii waa wax lagu farxo waana wax laysku dhiirigeliya hal abuurka iyo shaqa abuurka deegaanka ka jira waana wixii ugu mudnaa in dee maanta laysku garab istaago waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada deegaankan iyo dhammaan dadka ku nool deegaankan inay shaqadan quruxda badan garab istaagaan dadka iyo deegaankuba waxay ku galaan nabadday wax ku galaan wada noolaashahay wax ku galaan runtii galba badan oo hore oo la joogay galabta way ka qurxoon tahay meeshaanu waa ay ka niyadsan tahay mar kasta oo horumarka iyo wadajirka iyo midnimada loo qaado xaggeeda tilaabna niyad ahaanna waa laga wanaagsan yahay moral ahaan iyo muuqaal ahaanna waa laga wanaagsan yahay runtii ayadoo wakhtigu gaaban yahay kelmadduna la gaaban tahay galabta ceelkii ayaan meeshaan ka dhagax dhigaynaa xarig jirkiisa ayna isugu nimaanaan ilaa idinku waan rajaynaynaa mar dhow munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo xubno sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ahayd mid lagumid lagu dhagax dhigaya ceelbiyood ay ka faa'iidaysan doonaan dadka deegaanka bidhaandheere ee hoostaga magaalada dhuusamareeb